bismillaahi raxmaani raxiim subax wacana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subaxee redio dalsan qodobada ugu daroon warkaygana waxaa ka mid ah howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka uu sii xoogeysanayo iyo ciidamada dowladda oo ku sugan afka hore ee runirgood dagaal beeleed ka dhacay degmo hoostaga maamulka mandheera oo sababay inay ku geeriyoodaan ku dhowaad toban qofood magaalada buuhoodle oo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaarayay garaad ka mid a garaadyada soomaaliyeed waxaana ka qaybgalay wafuud kala duwan oo ka kala timid gobolada dalka soomaaliya dunida inteeda kale wararka saaka a idinkaga henana waxaa ugu dooroon dowladda dalka gambiya oo sheegtay in ay fashilisay afgembi military iyo dagaalka ka socda gudaha dalka ukrain oo sii xoogaysanaya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa khamiis taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha disembar sanada intii aad maqasheen dulmarka warkayga subaxay ahaayeen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka ayaa sii xoogeysanaya wakhtigan iyagoo al-shabaab lagala wareegay deegaano iyo degmooyin muhiim u ahaa sanado badanna ay gacanta ku hayeen dhanka kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay ku sugan yihiin aafafka hore ee degmada runirgood mid ka mid ah ciidanka soomaaliyeed ee ku sugan aafafka hore ee runirgood oo lagu magacaabo qoondhe ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in saacadaha soo aadan ay gudaha u galayaan degmada runirgood
waxaa ilahay maadiisa in ay nala joogaan rag gaaraya ilaa sideed ee ka yimid cadowgii khawaarijta al-shabaab raggan siduu sheegay guddoomiyaha degmada waxay iskugu jiraan rag dadka iyo u dhexeeyey shabaab iyo rag asgara oo qoryo haystay oo dagaalamaya waxaan ugu baaqaynaa kuwa dhiman inay sida raggan isku soo dhiiba ayagana isku soo dhiibaan ee dowladdooda ku soo biiraan weli toobadu waa furan tahay haddii laakiin ay soo dhiibi waayaan hadhowti waxaa jirayso xilli ay xeerii fandhaalka la dhaceen oo aan warkooda maarkin oo la maqli doonin marka annagoo filinaynaa amarka madaxweynaha raggan waa issoo dhiibeen waxaa waaye dowladdoodii isku soo dhiibeen si wanaagsanaa loola dhaqmay dowladdiina maarkino waxaa noogu sarreeya oo joogo oo maarkinoo kelmaddiisa ka dhihi doono sarreeyagaas gacmo dulle inta dhimanna hooyooyinkeed waxaan ugu baaqaynaa saasoo kale inay maarkinoo isku soo dhiibaan hadday ku jirto labalaba iyo maarkinoo weli waa la sii noolaana shabaab waxa waaye waa nafbax wax yaraa dhiman wax yar dhimanna ilahay waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay ruux baxaan marka kuwa weli ka rajaynayo inay nimankiisii noole nimankiisii ma noole waa dhinteen hadda waxaan joognaa runigood afkeeda hore cadcaddayaan joognaa runigoodaan tegaynaa ilaa intii geed ka mida cidda soomaaliyana waa socanaynaa ee maarkinoo meel gaara aan ku egnaha ma jirto marka waxaan codsanaynaa kuwa dhiman ee maskaxda laga xaday ee dhallinyarada ah inay soo dhiibaan codsanaynaa
codkaas waxa uu ahaa mid ka mid ah ciidanka soomaaliyeed ee ku sugan afaafka hore ee degmada runirgood markan magaalada buuhoodle waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaarayay garaad ka mid a garaadyada soomaaliyeed munaasabadaasna waxaa ka qaybgalay wafuud kala duwan oo ka kala socda ama ka kala yimid gobolada dalka marka waxaa noo soo diray waryahayaga maxmed waxaa magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka caynta lagu caleema saaray garaad cabdilaahi axmed sulub oo ah garaadka beesha aadan axmed munaasabadan lagu caleema saarayay garaad cabdilaahi axmed ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaal waxgarad bulshada qaybaheeda kala duwan iyo weliba sidoo kale isimo dhaqan oo ka kala yimid gobolada dalka soomaaliya waxaana halka ka hadlay isimadii dhaqanka ee kasoo qaybgalay munaasabada iyo weliba sidoo kale marti sharaftii kasoo qaybgashay
abshirka hore iyo jaamac kadin waxa weeye waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan leeyahay may may waxa weeye garaadka garaad cabdilaahi garaad cabdilaahi axmed cabdi caana shubkiisa ayaa u timaadeen iyo saaxiibadeeda faraha badan ee salaadiinta iyo cuqaasha iyo culimmada iyo codkarkaba leh arrinkaasaan u soconnay way ka muuqataa garaad inaanu gurmad gaara soo samaynay oo si gaara u soo gurmannay wax inaga dhexeeya oo dhaleeyo leh oo degaan leh oo tolliimo leh oo xididnimo leh oo xigaan leh ayaannu ku soo gurmannay annagu caasimaddii koowaadna waa annaga aan fidinnaye waad naga gudoomaysaa inaad halkan kaga jawaabi doontana oo naga aqbali doontana waa rajaynaynaa insha allahu intaa kadib garaad ilaahay xilkaa kuu asturo ilaahay xilkaa kuu fududeeyo iyo soo dhowayn soo dhowayntii dee waa taa aynu u fadhino ducaduna waa taa qof kasta oo kaca uu ducaynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala garaadka ha u aqbalo ducada ha u aqbalo ha u aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waa ku soo dhawaynaynaa waa laguu baahnaa waa kula shaqaynaynaa waa iskaa garab taagaynaa aad iyo aadna waanu kugu ducaynaynaa allana waxaanu ka baryaynaa xilkaa maanta lagu gartay ee lagu igmaday ee ummadda intaale ay ka soo qayb gashay ee bari iyo galbeed deegaanka soomaaliya intii ay degtaba laysaga yimi in ilaahay kugu astura taasaanu kugu ducaynaynaa beelweynta dhulbaahante anigoo aan kala qaadin waxaan leeyahay garaadka waxa ay isla garab taagaysaan waa dhegihiinna oo ah siisaan oo ah maqashaan oo ah ku adeecdaan wixii ilaahay idiin soo dhex mariyo ee wanaag ah taasaad qaranka dalka iyo dadku ay horumar ku gaadhayaan cabdi garaadka guud ee aadan axmed waa soo dhaweynayaa waanan ku faraxsanahay waanan baarigaynaa marka hore in ilaahay barakeeyo dadka soo cumaamaday ee soo xushay iyo inteyna la qaadatayna ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada ka aqbalo iyo ergadaasi adka aynu caleema saarayno maanta halkan qoladiinna soo dooratay waannu idinla qaadannay marka koowaad garaadkana waxaan leenahay bahda dhaqanka ku soo dhowow waana kula shaqaynaynaa insha allah waxaan intaa ku xajinaya garaad cabdulaahi garaad axmed sulub waannu doorannay waannuna ku qaadannay waana kugu caanashubannaa waana kugu taraawilaynaa waana kuu ducaynaynaa annagoo habbaarsame
aadan axmed u hambalyeenno una ducayna inaa ilaahay u fududeeyo hawsha adag ee hortaalla ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu hawshaa kuu fududeeyo meesha aad ka dhalatay aadan axmed waxay lafdhabar u tahay buuhoodle buuhoodlena waxay lafdhabar u tahay soomaali soomaalinimaduna waxay laba masalay ilaalisaa midnimada soomaaliyeed diinta iyo midnimada soomaaliyeed labadaasaan anugu kugula dardaarmaya diinta islaamka wax ka hor imaanayaba inaad aad difaacdo midnimada soomaaliyeedna aad ku dabaasho qof kasta oo soomaaliyana uu soomaali kuu noqdo maanta dadkii hadlayey waxay soo dhowaynayeen garaadka waxay u ducaynayeen garaadka waxay u mahadcelinayeen bulshada intaasaan la qabaa waxaan leeyahay mar labaad garaadka ilaahay xilkaa ku asturo bulshada soo dhowaysay ee soo dooratay ee keentayna waxaan leeyahay inaad garab istaagtaan oo aad muujisaan sidaad bulshada uga soo dhex saarteen taladiisa iyo go'aankiisa iyo hadalhayntiisa iyo xoolayntiisaba in aad gacan weyn ka muujisaan baan idin leeyahay in garaadka wixii la farayana la faro wixii la ducaynayna loo duceeyo maantao dhan garaadka waa loo ilahi waxaan uga baryayaa idinka oo garanaya in uu yahay nin nabadeed qof wanaag u dhashay wanaagna ka taliya inaynu ugu ducayno uun sidii ay ugu ducaynayeen cuqaasha iyo dhammaan dadkii hadlayay weli salaadayntii lama gaadhineen
si qalbiyan ah u duceeyo garaad garaadkeena garaad cabdulaahi oo runtii maanta aad sifooyin wanaagsan ugu sheegay wax wanaagsan lagu tilmaamay bila'aadanku waa markhaati marka waxaa loogu markhaati furay inuu qof fiican yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa markhaatigan loo sheegay maanta inaan wax badan goobjoog ka noqon doono insha allah siyaasad waa dhaqan intaan dhaqanka ka ogahayna dhaqanku waxa weeye dhaqanku waxay ka taliyaan samaha iyo waxa weeyaan maslaxadda bulshada ay mutalaan buu ka taliyaa ninka dhaqanka saan anigu dee ku aqaano aniguna taa weeye taan isu taagay si lai doortay waxaana hubaa han badan baa igu jira in aan meel fog wax gaadhsiin karo anigoo kaashanaya dadka maxaanku dhahday isimadii hore iga horreeyey cuqaasha mutacalimiinta culimaagudiinta dhammaan dadka ku nool deegaankan kuwa kale ee maxaanku dhahdaye deegaan markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa soomaaliya oo dhan baan ka hadlayaa isku koobi maayo hal meel mardhood waxaad tidhaahdeen waxa weeyaan waa dhulbahantee war waa daarood baad gaadhsiiseen waa igu yar tahay maad habar jeclaya iskaga dartaan iyo ma in yaroo kalena maxaad ugu darweyeen iyo dadka kalaba iyo maxaan ku dhahdaay iyo ha iyo habaryoonis iyo galxaj soodhum cidun maad ku dartaan kale baash dahay ugu koobina ka bareenaa ilaahay ilaahay barwaaqaynu ka weydiisanay nabadgelyaynu weydiisanay ilaahay waxaan ka bareenaa wax kastoo aynu jecel lahay oo aan dhib inoo keenahay inaan ilaahayna siiyo qof kastoo halkan jooga iyo kuwa ay maqlaya iyo kuwa ay daawayanayaba ilaahay inuu muraadkooda qumiyo caafimaad siiyo cimrigooda raajiyo waxay jecel yihiin ilaahay siiyaan ilahay uga baryaa wixii khayr leh wixii khayr leh ilaahay inuu dembigooda dhaafo in ilaahay dembigana dhaafo kii waalidiinteen dhaafo baa ilaahay ka baryaa ilaahay waxaan ka baryaa in wanaaggeenna ilaahay istuso xumaanteenna ilaahay inaga nahayo ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay inuu isukeen soo dhoweeyo ilaahay waxaan ka baryaa inaynu isfahno oo qulubteenna ay mid isfahantaa ay noqoto
markaan haddaan eegno wadanka kenya dagaalbeeleed ayaa ka dhacay degmo hoostagta maamulka mandheera dagaalbeeleedkaas wuxuu soogay inay ku geeriyoodaan ku dhowaad toban qofood toban qof oo dad gaaraya ayaa dagaalbeeleedkaasi ku geeriyooday oo iyagu qeyb ka ahaa labada beel ee dirirtu dhex martay guud ahaanba halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka dowladda dalka gambiya ayaa sheegtay in ay fashilisay afgembi military oo la doonayay in dalkeeda lagu qabsado dowladda dalka gambiya oo kamid a dowladaha ku yaala qaaradan afrika ayaa waxa ay sheegtay in ay fashilisay guud ahaanba afgembi military kaas oo la doonayay in xukunka looga tuuro xukuumadda hadda ka jirta gudaha dalkaasi afgembigan ayaana wuxuu ahaa sida dowladdu ay sheegtay mid qorsheysan dowladda gambiya ayaa waxa ay shaacisay in ay fashilisay afgembi military ayna xireen afar askari oo qorsheynayay inay afgembiyaan maamulka madaxweyne aadam barrow war qoraal ah oo ay soo saartay ayaa ku sheegtay in taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee gambiya gacanta ay ku dhigeen afar askari oo lala xiriirinayo afgembiga la sheegay inuu fashilmay kadib howlgal ay ciidamadu sameeyeen iyada oo lagu saleynayo warbixinta warbixinada sirta ah qaar ka mid a askarta gambiya ayaa qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda sida dimuqraadiga ah ee loosoo doortay ayay dowladdu sheegtay isku dayga afgembiya ayaa ku cusbayn dalka gambiya oo ah dal yar oo galbeedka afrika ku yaala kuna nool yihiin laba dhibic shan milyan oo qof oo ku hare ee u hareereysan yihiin gebi ahaanba dalka senegaal kuwaas oo weli la circiraya in ka badan labaatan sano oo madaxweynihii hore ee yaxya jaamah oo xukunka kelitaliska ah ku maamulayay iyo tacadiyo lagu eedeeyey jaamah qudhiisu ayaa xukunka afgembi kula wareegay sanadii kunsagaalboqolsagaashaniyoafartii waxaana uu fashiliyey isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in xukunka looga tuuro ka hor inta aanu ku guuldareysan doorasho dabayaaqadii laba kun lix iyo tobankii taas uu ku guuleystay madaxweyne adama barow xilka qaadistiisa ayaa loo arkayay mid sare oo qaadaysa dimuqraadiyadda walow inta ay jirtay niyad jab xoogan oo ay xukuumaddu barrow ka qabeen inay wax ka qabato saboolnimada iyo sar u kaca maciishadda guud ahaan warkii subax aad saaki kala socotiin raadiyaha dalsan waa naga intaa cid warkayga sheego waxa ay dib kaga baaran karaan baraheena bulshada warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doonno sidaas iyo ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel